riboodka na soo gaadhaya deegaanka goosha ka imanaya wuxuu sheegayaa inay jirto dhimasho labaatan qof gaadhaysa muddo weyn gudihiisa oo uu dilaacay xanuunka shoobiyood ka dilaacay deegaankan hoos yimaada degmada jamaame muddadaas cisbitaalka kismaayo waxaa soo gaadhay dad tiro badan oo boqoliyo googo gaadhaya xalay waxaa ku bareeyey konton iyo kow qof maanta inta timi ee soo gashay saaka riboodka ma hayo waxaa aada u liitaa imaatinka dadku sida ay ku iman karaan halkan oo gaadiidka iyoiyo accessku aada buu u liitaa daawola-aan ba-an baana ka jirta deegaanka dhibaatadu ka dhacday oo wax fasilities caafimaadkii kama jiraan sababtaasi waxay keentay muddo weyn gudaheeda in la yidhaahdo labaatan qof baa dhimatay waa arrin aada iyo aada looga naxo meesha shubanbiyoodkii hore oo ka dhacay kismaayo oo soo bilaabmay sebtembar laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa haddeer tirada dadkaee lagu daaweeyey cisbitaalka kismaayo waa kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo shan qof dadka ku dhintay kismaayana toddobiyo toban qof weeye oo badidoodu banaanka ku dhintay cisbitaalka banaankiisa hadda tirada wiigan gudihiisa la sheegayo xanuunkan cusub ee ka dilaacay gosha baa aada uga dhimasho badan muddada intaa le kii socday ee wakhtigaa dheer ahaa waxaana keenaya sababta waxa wey facilitis caafimaad iyo wax la tacaalo caafimaad wax ka qaban karaa ma joogaan deegaanka waayahay dadku ma shuban biyood ayay u dhimanayaan mise xanuuno kale ayaa jira xanuunka hadeerto weli lama xaqiijin waxa uu yahay laakiin waxaanu ugu yeedhi karnaa inuu yahay shuban biyood sambalo baa la qaadaa marka la rabo in la ogaado xanuunka la xaqiijiyo xaaladiisa sambaladii waa la qaaday oo waa la diyaariyey weli ma gaadhin dhbaa soo baadha marka dhbao soo xaqiijiso oo ay xanuunka noociisa sheegto baan anagu sheegi karnaa waxa uu yahay laakiin ilaa hadeer waxa aanu ugu yeedhi karnay ee loo yaqaana shubanbiyood weyn sidee ku xaqiijiseen oo aad ugu yeeraysaan shubanbiyood maadaama weli iidan xaqiijinin cudurkan waxa uu yahay dadku ay u dhimanayaan waxaan ugu yeedhaynaa haddii aan shaybaar inta la geeyo xanuunkan la eegin waxa uu yahay oo markaa natiijadiisu aan soo bixin deegaanada ay dadka ku dhinteen waa halkee halkee ayay u badan yihiin meelaha dadka ay ku dhimanayaan waxay u badan yihiin tuulooyinka la yidhaahdo migwa tuulada la yidhahda ugu weyn masagarow baa jirta banderjadiid baa jira movi baa jirta koban baa jira intaasba dhibashadu way ka jirtaa dadkoodii xanuunsaday ee xanuunka ku dhacayn qaar ka mid ihiina cisbitaalka yaalan maxaad ka qabateen idinku maadaama wasaaradda caafimaadka jubbaland aad tihiin wallaahi annagu waxaanu qabanay wax fiican oo dadkii dee halkaas kusoo xanuunsaday ee halkan la keenay waad soo aragteen waa idinka soo booqday oo cisbitaalka waa kuwa yaalla waa lala tacaalay kuwo badan oo ka mid ihi hadda way roonaadeen oo way ka baxeen cisbitaalka kuwo kalena cisbitaalka yaallaan cisbitaalka markay yaaldaan waxay helaan daawo waxay helaan cuntadii waxay helaan in la keergareeyo oo qofka lala socdo lala tacaalo xanuunkiisa markuu ladnaadana banaankaan uga saarna lakiin dhibaatada jirta waxa weeye dadku waxay ka imanayaan xaggaa iyaga oo xanuunsanaya dadku waa dad baahi badan qaba oo dhulka shaqo kama jirto waa dad aada u fakri ah marka waxay u baahan yihiin wax badan oo taageera inay helaan